dhalkiidinka qarsibay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qardibay
kulan wacan oo wanaagsan dhowl baa joogtaan si kasta maalkan idin soo gaariyaba kusoo dhawaada barnaamijka xulashada waraasada xili walba hadan oo kale aad maqashaan marka laga reebo habeenaba jimcaha
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye anna gamas haddaan kugu masixi a ku gubataaye geediiyo dhulkuba kuu dacweeye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayganoon daahin idam alle ilaah kuu gangaaf guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayoo guruuta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamasafiidkii rabbigay gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaaldhowda gulxuf iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo boran gubac ku leefsiiya gidaad allamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeye gurmago-an ingegan iyo allow geed qaladay kaadhig gebigaaba midkaasow rabbu goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku goorraayihiyo geedka rabbi lababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiilla'aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taag goorta laga leexday gisi weeraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola shifte dhurwaagoronta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeye kul cirmaani rubaad ka dulgod iyo haadaan xun meelaan laga gadoomayn iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale kulanti wacano wanaagsan waa isniin taleed ay soo gelayso saddex iyo labaatanka bisha saddexaad ee maarso sannada labaatan labaatan qodobada barnaamijkan caawan ku soo qaadan doono haddii allaha ugu dalagale wax qayb ka noqon doono warar kala duwan ayaa ka soo baxaya kufsi gabar ku safraysay degmada warshaq ee gobolka shabeellaha dhexe habeenka xalay loo geystay maamulka deegaankaasi waxay sheegeen in gacanta lagu soo dadkii ka dambeeyay kufsigaasi waxaan idiin soo gudbi doonaa warar arrintaas ku saabsan waxyaabaha kale barnaamijkan caawan kusoo qaada doona wax qayb ka noqon doona in ka badan afar gobdhood ayaa hal qura waxaa habeenka xalal kufsi lagu geystay magaalada balanballe ee gobolkana galguduud waxaa la soo warinayaa in dadka deegaankaasi caawe ay samaynayaan banaanbax arrintaas uga soo horjeedaan waxaa la soo warinayaa sidoo kale in lasoo qabtay qaar ka mida dadkii kufsigaasi ka dambeeyey warar arrintaas ku saabsan ayaad goorow maqal doontaan waxyaabaha kale barnaamijkan caawan kusoo qaadan doona wax qayb ka noqon doona taliska ciidanka dhulka waxay ku dhawaaqaan dagaal ka dhalan dagaalamayaasha al-shabaab kadib howlgal ay ka sameeyeen inta badan degmooyinka iyo deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose goobaha howlgalkaas uu ka bilaabo doono iyo sida suurtagalka u tahay in howlgalka xoog leh la bilaabo ayaan faahfaahin ku saabsan idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kale barnaamijkan caawan kusoo qaada doona wax qayb ka noqon doona maamulka puntland waxay ku dhawaaqday in ay joojin doonaan doomaha dalka etoobiya iyo sidoo kale dalal kale oo caalam ku yaala ay ka kalluumaystaan xeebaha maamulkaasi puntland war ka soo baxay maamulka puntland ayaan idin soo gudbi doonaa puntland sidoo kale maanta waxay joojisay ama ay xirtay dhammaan masaajidda deegaanada maamulka puntland cabsi laga qabo cudurka covid nneteen waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal wasaaradda waqaafta arrimaha diinta maamulka puntland oo arrintaas war ka soo saartay waxyaabaha kale barnaamijka caawan kusoo qaadan doona wax qayb ka noqon doona dowladda federaalka soomaaliya waxaa maanta caddaysay mowqifkeeda ku aadan khilaafka dalka etoobiya masar ee u dhexeeya labadaasi waddan ee ku saabsan arrimaha webiga niil war ka soo baxay dowladda federaalka gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ayaan idiin soo gudbi doonaa maamulka magaalada dhuusamareeb iyo qaar ka masaraakiisha ciidamada dowladda federaalk ee dhuusamareeb ku sugan waxaa maanta deegaanka ceeldheere ee dhuusamareeb ku yaala duleedkeeda u gaareen xalinta tabashooyin dadka deegaankaas ay kala qabaan hadal halkaas ay ka jeesiyeen markii ay gaareen ayaan barnaamijkan caawad ku dhegaysan doontiin qodobadaas iyo wixii soo korra inta barnaamijkan aan ku guda jirno ayaad caawad dhegaysan doontiin xubintaad ku-xisaha badnad ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijka waxaa ku dhegaysan doontiin heystaan tabinta iyo diyaarinta barnaamijkan anigoo xasana saaxiibkii cumar axmed ibraahim saaxiifa barnaamijka caawa ii farsamaynayaa waa mar kale iyo xulasha warashada
waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dowladda caado ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo haddaad ii doorataan haddaan magaalada naba keeni waayo baabuurta waaweyneyd yaan gadaal ka gelin jid la xidhaayo ma jiraayo
ogeysiya alla yow sheega
markaan shabaab ka adkaanno markaasaan baawarka ku raaxaysanayna laakiin isma keeni kartid adoo dagaal ku jira inay jidadku ummadda ka xiran yihiin
qaleecad nabadgeliyo miyaa qaybkiiba la nacay qaleecad nabadgeliyo miyaa qayrkiiba la nacay miyaad qafladun ku jiri qiyaamaha ilaa la tago soomaali qalloocane ogow quwadii allo quruma rogtay baa jirte
kulan wanaagsan ayaan idin lena saaxiibaal kusoo dhawo barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa magaalada dhuusamreeb ee caasimada dowladda galmudug gudoomiyaha magaalada dhuusamreeb ee ahna caasimada galmudug oo ay u helinayaan saraakiisha ciidamada booliiska nabadsugidda ah heer degmo iyo xubno ka tirsan maamulka degmada waxaa maanta kormeer ugu horreeyey ee maamulka cusub ku gaaro meel ka baxsan dhuusamareeb ay ku tageen deegaanka ceel dheere oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada dhuusamareeb oo caasimada maamul goboleedka soomaaliyeed ee galmudug kormeerkan ayaa la xiriiray sida loo hagaajin lahaa maamulka deegaankaasi iyadoo wadaatashi mugle lala sameynayo waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada deegaankaasi cabdicasiis aadan faarax xogayaha maamulka dhuusamareeb iyo gudoomiyaha caasimada galmudug macali cabdiraxmaan cali maxamed oo loo yaqaana geedoqorow waxaa ugu dambeyntii ay la hadleen bulshada deegaanka ceeldheere waxaana u ballan qaadeen inay ka shaqeyn doonaan horumarka deegaanka ceeldheere ee gobolka galgaduud
maalinkii maalinkii saddex ka ahayd haddana waxaa noo yimid sagaal baabuur dad saaran oo noo yiri ceel dheeraan ka nimid markay soo socdeena waxaa ragna dhaheen tana soo waceen dadkaas guriceela laga keeno carha laga soo aruuriyey ogaada inaysan reer ceel dheere ahayn laakiin waxaa ilaahay mahadiisa dadka anugu waa kala aqaanaa waxaan isleeyahay dadkaan meesha noogu yimid kala bar waa aqaanay in aanan aqoonna waa ku jirta dadkii ceel dheere aan ku arki jiray oo ama ganacsatada ahaa ama odayaasha ahaa ama culummada ahaa ayaa iyagana ku jiray meeshaas waxaa ka muuqata oo aan la qarinaynin lakaayimaayo koonaa yeertuu yidhi inay reeceel dheere kala qaybsan yihiin oo laba meelood la kala fadhiyo waxaa sababtaas kallifay sheekh xuseenaa ka hadlay oo lambar kow waxaa ka ah samafalkii iyo wixii hay-adahu deegaanka ugu tala galeen oo macnaha dadkii oon tirsi ka kala qabaan maxaqiiqa maxaqiiqa ma ah ilaahayaa naga og markaan maanta arkay dadkii inay kala fadhiyaan shiikhuna arrintii ka hadlaa waxaa igu soo dhacday waxaa la yidhi baalkan layidha gorgorka habeenkii waxaa la isku geedu fuulaa mid walba gorgorrada ka midu waa isku imaanhayaan geedkaasay wada fuulaayaan waana kala jeestaan oo sheekaysan maayaan waabarkiiyaa midba dhinac u qarabtega habeenkiina waa isu imaanhaya geedkii wada fuulaayaan mana wada sheekaysanayaan waxaa la su-aalaa lay dadaa warka ku toosinaya waxaa lay war gorgorow maa ama kala tegtid oo qalaba geed fuusho ama ma sheekaysataanoo rag isku meel ku hoyanaya waa sheekaystaane ma isla sheekaysataan marka waxaa lay gorgorkii waa hadlo wuxuu yidhi hilbo hore oo aan kala boobnay hiirtaanyadood aana dhex taalo ma wada hadli karnay dheheen hilbana waa isugu kaana yaallaanoo ma kala tegi karno macnaha gorgornimadaa naga dhexayda isku geed inaan fuulno taasaa nagu kallifaysa hilbo hore aan kala boobnay hiirtaanyada waxaa la yihahdaa waa cuqdada iyo cargurudka iyo waxa qofka ku jira hilbo hore aan kala boobnay hiirtaanyadoodna waan haysataa waa in islam hadli karno niman wax kala hayaana taasaa marka waxay dhaheen dhibka noo keenaysa ceel dheera waxaa ka muuqata keligiin ma ahan meel walbaa la yskaga haystaa wixii samafalka ahaa hadda annaga xafiiskii waa ka shaqaylanahay waa dad oon wax sheeganayo kaararaa la kala qaatay taasaa ka dhacday waxaasaa la samey waa mushkilada koobaad oo hadda deegaanka ka jirta waxaas horta waxaan rabnaa marka hore inaan ilaahay ka baqno shiikhaana wacdiyey inaan xusuusnaano dadkaani wuxuu isu jiro darisaa la yahay qaraabaa la yahay muslimaa la yahay ninba ninuu qaraabo dhow la yahay kuwa halkaa fadhiya kuwa halkaan fadhiyaa waxay kala yihiin horta lama arko waxaan kaloo aad ogaataan siyaasadda maalinba qola wuxuu wax joogtaa ma aha mar haddaysan aydiyo iyo caqiida ku saabsanayn shalay qolaad ishaydeen aad maanta israacaysaan oo isku dan meeshii iyo meel idinka wadagelin nimana aad shalay isku guruuba haydeen maanta intay baashi idinla kala leexato ninba meel baashii ka arko aw dhin aad ku kala leexanaysaan marka siyaasadda lagu masaleeyo jarxiga iyo dhibaatada iyo cuqdada iyo diinta in laysku farageliyo ma fiicno nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskiisa waxaa ahaa tafsiirkiisu qofkaad necbaanayso aayartaada u necbaa baa yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam inaad maalin jeclaataa dhici kartee qofkaa jeclaanaysana aayartaada u jeclow inaad maalin nacdaa dhici karta marka horta sida loo wada hadlaayo oo siyaasadda laysugu jarxinaayo aniga hadda dad badana waxay leeyihiin niman nimana baalka waxaa waa dhibaata meesha wax maahan saas siyaasadda waa laysku jarxiyaa hadda waxa ilaahay mahaddiisa ragga la haysto inay meesha fadhiyaan inay meesha fadhiyaan oy dhegaystaan ayaga waxay u tahay arrin wanaagsan in sideedaba siyaasadkood xil haydo in lagu jar- waxa lagu haayo inaad dhegaysatid laba qodob aad ka laasimaysa hor dadka horta waxay kuu qabaan inaad ogaatidna waa qodob adiga dulqaadkaaga inaad tajaabisidna waa waa qodob in qof inta soo istaago ku caayo oo wax walba oo dhan adiga kaa agaaro adna iska dhegaysanaysid dad ahaantaada iyo adkaysigaaga ay daliil- ay daliil u tahay qofkan kaloo hadlaaho adiga ku jarxinayana waa walaalo macnaha qofka markuu hadlo wixii uu kuu- kuu qabay korkaaga la dhaco xoogaa waxaad moodaa inuu isaguna xoogaa roonaha aho Een, waxa weeye een, colaadda sokeeyo oo carabka lagu saaraha la yiri een, inuu waxoogaa soo dhowaanayo marka waxaan rabaa dhammaantiin reer ceel dheere odayaal leh culamaa udiin leh gabdhale qoraxdan u jooga in maanta xal la gaaro waxaan rabaa inaan idiin caddeeyo annagu horta waa cusubna maamul cusub oo hadda yimid aan nin hore soomaaliyada wuxuu yidhi saban tegey midkii soo socday saaka wax jooga saddexaas waqtiya xaal adduun lagu sifeeyaa awgeed waxaan rabnaa horta shaqada waxaan ka bilaabaynaa reer ceel dheerow annaga waa cusubnahay maamul cusubaan nahay aankaas cusub maamulka cusub oo galmudug aan ka turjumaynaa maamulka galmudug oo dhanna waa cusub yahay oo meesha hadda ka socda waxaan rabnaa wixii hore oo dadku isu qabay oo maamulaadkii kala jiray la kala tirsanaayey ummaddu guruubbay kala ahayd waa la ogyahay afkaaraa la kala qabay qolaba qolay taageersaneed waxaa laga yaabaa waxa laysku hayaa inay fikradaas hore salka ku hayaan waxaa dhici karta inay macnaha cuntada la socoto iyo baalkii samafalka iyo howlaha iyo waxa kala la kala aan la kala sheeganayo wixii hore oo dhan waxaan rabnaa si beyj cusub u furno annana loola amba qaado inaan waxaan rabnaa wixii hore horta xaal xasanley xala dhalay uu yidhi wixii hore in laga soo qaado galabta inaan ka caafimaadno waxba isu magi mayno rag horo rag horo wax cunay laga soo tufi maayo in baasha horta waxaan rabnaa adinkoo ilaahay dartiina ula jeeda annagana codsa naga aqbalaaya inaan wixii hore ka gudubno oo beyj cusub wada furanno war reer ceel dheerow diyaar ma u tihiin oo ma nagula shaqaynaysaa cuqdadihii la qabay iyo wixii oo dhan inaad god ku ridaan dad walaala ka noqotaan annagaa dadkii isu raadinayna waa aan lays haystaa ee inaad dadkii nala raadisaan ummaddii nala cuqdad bixisaan adinku waxaad sheeganaysaan halmaantaan aad wixii hore ka saafgarowdaan reer ceel dheerana aan isu dunno arrintaas ma nagu gacan siinaysaan diyaarsa mawtiin aada aadaad u mahadsantihiin waxaan rabnaa halkaan marka sidaan wax ku sixi lahayn inaan idiin sheegno waxaa horta xaqiiqaa reeceel dheere in laba qaybood u kala fadhiyaan adinka waxaad rabtaan haddaan idin idhaahdo galabta waa la aqbalo halkaanaan saarnay qolo kale ayaa bahalka xoo ahaa iyadana arrintaas ay caragelinaysaa haddaan ayaga u tagno oon idhaahdo wixii adinku aad rabteen waa aqbalnana adinka ay idinku noqonaysaa bahalka xoo ahay ee, dhibaato iyo mushkilad kale iyo waxaad ka tirsanayseen oo laydinku dul adkeeyey waxaan rabnaa arrintaas si laysugu keeno wixii inaan idin ballan qaado haddii ilaahay yidhaahdo meeshaan ceel dheere sidaad u sheegteen meel dhusmareeb ka tirsan waayo xaafad dhusmareeb shan xaafadood waayo xaafadda lixaad oo dhusmareeb ka tirsan waayo ceel dheere dhusmareebna anigaa hadda mas-uul ka ah marka hore waxaan rabaa inaan idin ballan qaado insha allaahu wax samafalla idinkugu keenay oo ilaahay samawaadkaas idinkaga soo diray inaysa qof damba lunsanayn intaan annagu loonaho maamulkaas aan hayno war qodob ma yahay horta qodobka labaad wuxuu yahay maamulka laga sheeganayo wax waxaan rabnaa inaan saxno inaan saxno markaan leenahay maamulkii inaan wax ka bedelno inaan yarayno inaan badinno inaan wax ku soo darno intaa way dhici kartaa laakiin waxaan rabnaa maamulkii sidaad uga aad sheegateen waa dhegaysanaynaa maamulkii waa saxaynaaha inaad nala saxdaan oo nagula raalli noqotaan sidii aan u saxno oo aad nagu qaadataan arrintaasna waxaan rabnaa inaad gacantaan noogu taagaan nagu aqbashaan maamulka inaan saxaan rabaa ee inaad ila saxdaan ma ogoshiin waxaan rabaa si jumlaa warar badan ayaa hadda la yidhi wixii oo dhan ma raaci karno annagu waxaan meesha u nimid oon idiin sheegaynaa inaan wax saxno inaan wax saxnana waa fasire inaan maamulkii wax ka bedelo maamulkii inaan wax ku daro maamulkii inaan wax ka nusqaamiyo maamulkii inaan arrintiisa muraaqabeeyo oo sida uu yahay oo dhan halhal u raacaan rabaa gudoomiyaha magaalada dhuusamarebe caasimada galmudug macalin cabdiraxmaan cali maxamed oo loo yaqaana geedaqar ayuu kaas ahaa maanta kormeer ku taga deegaanka ceeldheere bulshada deegaankaasi kala hadlayay sidii horumarka deegaankaasi looga shaqayn lahaa xulasha waraasada dhegeysanaysaan radio caadan hawla socotaan maamulka puntland waxaa maanta ay sheegeen in la joojin doono dhammaan shaqada masaajida iyo ku tukashada masaajida deegaanada maamulka puntland sababta waxay ku sheegeen inay tahay cabsi laga qabo cudurka ku finaantin ama coronavirus oo xilligan farabaan ku hayay wadamo badan oo caalamku ah wasiirka wasaaradda oqoofta arrimaha diinta maamulka puntland ayaa hadalkan ka sheegay shir jiraa'id uu maanta ku qabtay magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland shirka yadan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay annagoo tix raacayna shirkii bishan sagaal iyo tobankeeda golaha xukuumadda ka soo baxay ee madaxweynaha puntland uu shir guddoominayey ee lagu joojiyey dhammaan dhaqdhaqaaqyada iyo isumaatinka ku saabsan bulshadu inay isu timaaddo iyagoo taxadar ahaan loo samaynayo oo laga taxadarayo xanuunkan halista ah ee maanta adduunka ku faafaya ayuu shirka yagana ku saabsan yahay dhowr eryo baan rabaa inaan ka hadlo sidii madaxweynuhu uu yidhi meelaha la joojiyey ama la xiray laba wiig waxaa ku jira dugsiyada qur-aanka meelaha la isugu yimaado dhammaan iyagoo aan la kala qaadqaadin waxaan sii xoojinaynaa marka inay jiraanin weli dugsiyaal furan oo dugsiyaal qur-aan ah iyo meelaha xanaanada ah oo ciyaalka iskuulka iyo qur-aanka loogu dhigo waxaan u sheegaynaa iyaga in la xiro oo sida ugu dhaqsaha badan loo xiro haddii aan laydmo haddii aan la xirinna dowladdu ay ka qaadan doonto tallaabo cad sababtoo ah waa jebin la jebiyey amarkii ka soo baxay xukuumadda marka qolyahaasi waa inay xidhaan dugsiyada waa inay xidhaan arrinta sida loo samaynayana waxa weeyaan caafimaad iyo ilaahay inuuna ka hayo masiibadaas adduunka maanta ku faafaysa si looga hortago si uusan markii arrintu ay dhacdo oo xaaladdu ay faraha uga baxdo meel aynu wax ka qabanno marka aynu weyno waxaan kaloo amraynaa iyadana masaajidada labada wiig oo madaxweynuhu iyo xukuumaddu ay qabatay in iyagana la xiro iyadoo caafimaad ahaan loo yeelayo maxaa yeele waa meelihii ugu badnaa ee la isugu imaanayay oo dadku isugu imaanayeen khatar ayayna leedahay islaamkuna saynu ognahay wuxuu kor u qaadaa nolosha ee ma uu dhiirigeliyo geerida ma uu dhiirigeliyo marka caafimaad ahaan iyo inuusan cudurkan uusan faafin oo bulshada uusan ku faafin ayaa arrintaasi ku saabsanta maqaasida shareecada islaamka iyadana waxaa ka mid ah sida diinteynuna bartay maqsadka iyo qasadka laga lahaa shareecada ilaahay uu soo dejiyey ee shantaha waxaa ku jirtay xifdu nafsi nafta in la ilaaliyo marka nafta in la ilaaliyo oo wixii haam ah oo dhib gaarsiinaya laga ilaaliyo iyaduna waa wax diin ah marka masaajidadeenna arintaas ayaan gaarsiinaynaa haddii aan laydmo waana rajaynaynaa culimmadu inay arrintaa ay qaataanin waa la socotaan in adduunka maanta masaajidadii oo dhan waxaa la leeyahay salluu fi rixaalikum guryihiinna ku tukada waa la joojiyey sababtuna maaha dadka cibaadada in loo diidayo laakiin waxa weeyaan in laga taxadarayo oo taxadar ahaan loo qaadanayo xanuunkan faafaya ee halista ah ee ayna aqoon jirin adduunka maantii gumaadka ku haya adduunka ku haya in laga hortago waa la socotaan in maanta oo isniina waxay ridahii loo laabay meeshii saddexaad ee adduunka ugu barakada badnayd oo ahaa masjidul aqsa iyada maanta geytiska ayaa loo xiray oo waa la xiray waana meeshii saddexaad waxa ka horeeya waa makiya madiina waaye sacuudiga ayaan ognahay isaguna quraacda markay soo baxdo ilaa markay dhacdo iyadana wuxuu joojiyey waxa la yidhaha wuxuu soo rogay kerfiyo waxa la yidhaahdo bandow ayuu soo rogay arrintaasna waxay ku salaysan tahay dhaqdhaqaaqa in la yareeyo intaasoo dhan waxaa loo yeelayaa si taxadar loo sameeyo oo waxa weeyaan maxaanku yidhaahdaa dadkii xanuunkan taxadar ahaan looga sameeyo laakiin de wuxuu ilaahay qore waa qoran tahay tawakalka ilaahay in la tawakalo waa sax weeye laakiinse akhdul asbaab wax la yidhaahdo ayaa diinteennuna amraysaa ilaahay waa tawakalanaynaa waana caqiidadeennay ka mid tahay laakiin sababihii inaynu qaadanno war waxaan maxaa ku imaan karaa waxaas sabab inay noqoto oo wixii sabab waxaan u noqon lahaa inaynu qaadanno hadda sida ay tahayno ku hogaaminayso waa wax laga maarmo
intana wararka puntland ka bixin sidoo kale waxay maanta ay joojiyeen ama ay mamnuuceen kalluumaysatada sicir darra uga kalluumaystaa xeebaha maamulka puntland ee doonyaha watay kuwaas oo laga leeyahay wadamada iiraan iyo wadamo kale oo dalka etoobiya qayba ka tahay wasuudalaha wasaaradda kalluumaysa kheyraadka badda ee maamulka puntland ayaa isna hadalkan garowa ka jeeshay doonyaha badda ku jira ee iiraaniyiinta u badan ee biyaha puntland ku jira waxaan siinaynaa digniintii u dambeysay wakiiladoodana waan haynaa nambaradooda waynana maqlayaan meelahay ku kala sugan yihiinna waan naqaan afar iyo labaatan saac gudahood inay dhammaan biyaha puntland uga baxaan shati kastoo ay heestaanna waa dhaqanka bax waa la kansalay go-aankaasaa buriyey waa inay si deg dega uga baxaan biyaha puntland maayarada guddoomiyaasha degmooyinka degmooyinka xeebaha ku yaala taliyaasha saldhigyada degmooyinka xeebaha ku yaala iyagana waxaa la farayaa ma jirto qof ka soo degi kara doonyahaas oo marsa puntland iyo xeebteeda cag soo dhigi kara rajadeenna ugu wanaagsan maanta waa ka hortag quwadihii waaweynaa dowladihii waaweynaa caalamka cudurkan xakameynla ilaahay ha naga hayo dadka deegaanada xeebaha degan ee dareenkooda muujiyey ee nala soo xiriiray aad bay u mahadsan yihiin ilaa xalay saakay maalmahan dhanna soo wacayay xogtanna soo siinayay dowladdan waa dowladiinni badqabka iyo caafimaadka bulshadeennabaa wax kastana ka muhiimsan daqli kasta iyo wax kasta ka muhiimsan badbaadadiisa waan ugu celinaynaa mar kale go-aankaa sideedii bishuu dhaqan galay doon ma jirto shati la siin karo ma jirto doon kusoo xadgudbi karta biyaha puntland waa dembi caalamiya wakiiladooda waa ugu celinaynaa meel ay ku baxsan karaan ma jirto afar iyo labaatan saac gudahood waa inay si degdega biyaha puntland uga baxaan maayarada iyo taliyaasha saldhigyada degmooyinkana waa ugu celinaynaa horeyna qoraalna waa ugu qornay mar kalena waa ugu celin doonaa waan sii wadi doonaa muddadaa bisha ah oo weliba la qiimeyn doono xaaladda cudurka iyo adduunka ah ma jiro qof cag soo dhigi kara ama ha ahaado ajnabi baxri ha ahaado ama askari soomaaliya oo xeebaha ka raacay ha ahaado oo marso ama xeeb ku soo noqon kara ma jiro iyagaana mas-uuliyaddooda qaadaya go-aankaa sidiisuu dhaqangal u yahay sidiisayna dowladdu u fulinaysaa puntland kun iyo lix boqol oo kilomitir oo xeebay leedahay waxay ka dhigan tahay xuduud kun iyo lix boqol oo kilomitir oo dheer oo caalamka u furan oo laga soo degi karo ilaa toddobaatan marso bayna doonyuhu yimaadaan toddobaatanka ishaan ku haynaa waana la soconnaa insha allah fulintiina xukuumaddu waa u diyaargarooday amarkaa iyo fulintiisi wayna arki doonaan bulshada reer puntland insha allah dhowaan waa mahadsantiin
kulanaasan ayaana dilana saaxiibayaal xulasha wareysada ayaad dhegeysanaysaan radio aadanaha la socotaan qeybihii ugu dambeeyay barnaamijka ayaan kusii saqaynaa saaxiib haddaan markaan dib ugu laabto magaalada garowe xarunta puntland wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka soomaaliya ambasador axmed ciise cawad waxaa markiisoo ka hadlay khilaafka xooggana u dhexeeya dowladaha etoobiya iyo masar kaasoo saaxiibo dhow lahaa dowladda federaalka iskuna haysta webiga niil ee labadaasi dowladada hadda isku hayaan wasiir cawad waxa uu sheegay in soomaaliya ay dhadhexaad ay ka tahay khilaafka u dhexeeya labada dowladood kaasoo horey wadamada carabta ay si cad u taageereen dowladda wadanka masar wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalk ambasador axmed ciise cawad kulansi magaalada garowe xarunta puntland lana hadlay warbaahinta waxa uu wax laga weydiiyey haddii uu yimid colaad siyaasadeed oo labada dowladood ah midba kan kale uu doonaya in soomaaliya ay la safato go-aanka ay qaadan karta dowladda federaalk wuxuuna sheegay in dowladda federaalk soomaaliya colaad kastoo ay la kulantaa ay arrimahaasi dhadhexaad ay ka tahay
waa su-aal fiican siyaasadda arrimaha dibadda ee soomaaliya waa mid degan waa mid xasiloon waa mid leh jihaysan mabda'a ugu weyn oo ugu muhiimsanoo hogaaminaya siyaasadda arrimaha dibadda ee soomaaliya waxaa weeye in dalalka adduunka ummadaha adduunka oo dhan aan saaxiib la ahaano oo aysan jirin qolo aannu cadow la nahay si uu noo dhex maro iskaashi iskaashigaas oo ujeeddadiisu tahay inay faa'iido u soo celiso dadka soomaaliyeed dabcan marka taasi waa mabda'aana hoggaaminaya mabda'aas in badan baa nooga suurtagalay waxaan ka bilownay dalalka deriska ah oo xiriir fiican aan oo isku dhowaanshaah aan la samaynay waxaa ka mida dalkan walaalaha nahay oo jabuuti oo hadda mataano ay nahay oo aan layna kala qaybin karin xidhiirkeennu uu ahaa mid soo jireena maantana uu aad u fiican yahay waxaa ka mida dalka etoobiya oo colaado iyo kala shaki taariikhii naga dhexayn jiray maanta laakiin heshiiskeennu iyo iskaashigeennu meesha ugu fiicnaa uu marayo ilaa xad ay diyaaradda etoobiya ay tahay diyaaradda ugu caansan ee ugu rakaabka badan ee soomaaliya timaadda meelo badan oo soomaaliyana tagta inay tahay etoobiya meel dadka soomaaliyeed aysan u baahnayn viisa inay ku galaan inay tahay meel doonaysa in xiriir xooggan oo fiican la yeelato dalka soomaaliya sidoo kale dalalka deriska suudaan oo ardada ugu badan oo soomaaliyeed wax ku barato oo dibad wax ka barata uganda oo arday badan oo soomaaliya joogaan meelahaasoo dhan iyaga waxaa kaloo inoo jooga qaxooti kenya oo xiriirkeennu uu inta badan fiiclaa laakiin marmarka qaarkood ay waxna soo kala dhexgelayeen sidoo kale dalalka adduunka dalal badan baanu saaxiibo dhow lanahay ay ka mid yihiin dalka turkiga dalka qatar oo turki oo maanta soomaaliya dadaal badan gelisay hanti badan macnaha yani horumarinta horumarka soomaaliya qayb ka geysanaysa qatar oo iyaduna dal aanu aada isugu fiicannahay sidoo kale dalalka carabta oo walaalahanahay oo khaliijka kuweyt sacuudiga imaaraadka iyagana waxaanu ku dadaalnaa in xiriirkeennu uu fiicnaado sidoo kale dalalka carabta oo aynu wakhti aan dheerayn aan guddoomiye u ahayn jaamacadda carabta intii mudaahid markii ugu horreysay aan lix bilood ka ahayn afrika xiriirkeennu aad buu socotay afrika oo isu furmaysa oo noqonaysa tiigsanaysa inay gaarsiiso dadka afrikaanka nolol la mida nolosha ummadaha kale oo dalalka horumaray ay ku nool yihiin ay tiigsadaan waxaa jira wax la yidhaahdo vision ama aragtida oo soomaaliya qayb ka tahay suuqa weynaha afrika isu furmaya oo ay soomaaliya ay doonayso inay maarata qayb ka noqoto iyo sidoo kale dalalka kaleo adduunka walaalahanahay ama islaam ha noqdeen ama adduun kale ha noqdeen xiriir fiican ayaanu dalalkaasoo dhan aanu la samaynay marka siyaasadeennu sidaa daraaddeed waa mid degan xasiloon danta qaranku waa ummad walba waxay u shaqaysaa wasaarad kastoo arrima dibad dowlad kasta waa inay u shaqaysaa danta qaranka marka danta qaranka sidee lagu gaharaya danta qaranka waa midaad adigu gudahaaga aad uga tabaabashaysatid sidanaad horumarisid wax soo saarkaaga aqoonta dadkaaga caafimaadka dalkaaga mashaariic abuurka nolosha dadkaaga inaad kudhistid midna waa inaad dalalka adduunka xiriir wanaagsan la yeelatid si ay kuugu suurta gasho danta qaranku si aad dalalka xiriirkaa u samaysaas uu manfac kaaga soo noqdo si dalkaaga maalgashi loo sameeyo si xiriirka aad dalalka aad la samaysatay ardadaadu ay waxbarasho u hesho waxaan kuu sheegaya maalan suudaan oo kaleeto arday badan ardada ugu badanoo dibadda wax ku barata inay ku bartaan ardadaas in badanoo ka mid ay waddankay soo noqo gobol maanta soomaaliya dhakhaatiirta joogta iyo madaxda joogta kulligood aysan suudaan wax ku baran ma jirto waa yaryihiin ama ma jiraan marka dadkaasi waxay gacan ka geysanayaan dantii qaranka danta qaranka waxaa ka mid ah in dadku wax bartaan haddii aynaan suudaan lalahayn xiriir fiican dee dantii qaranka ma gaarayno waa dhaawacanta etoobiyaan xiriir fiican la samayn haddii etoobiya colaad inoo dhaxayso ee diyaaradahoodu dalkeenna ma yimaadeen xiriirkan fiican ma yeeleen dantii qarankay ka mid tahay haddii aynu maraykanku uusayna garab taagnayn oo shabaabina kala dagaalamaynoo adduunka maxfallo qaarkeed uusan ina ka taageerayn bikoos saaxiibnimada aynu kasabnaynu la leenahay danta qaranka oo ah la dagaalanka argagixisada iyo sugidda nabadgelyada malaha marka danta qaranku waa hadaf guud sidee lagu gaaraa ayaa maaragtay maxaa la yidhaahdaa laga taliya marka saaxiibnimadu waxay dhib yaraysaa loo baahday dalka etoobiya madaxdooda marka oo mar kasta la xidhiirta isbooqashada labada dal iyo xiriirka saaxiibnimo ee labada dal ka dhexaysa sidii loo sii xoojin laha soomaaliya khilaafka ka dhexeeya masar iyo etoobiya oo ku saabsan niilka iyo weliba suudaan ka dhexeeya soomaaliya waxay ka taagan tahay dhexdhexaad waxay soomaaliya ay ku baaqday in dalalkaasi khilaafkooda xalliyaan haddii loo baahdana soomaaliya ay gacan ka geysanayso xalka khilaafkaasi loo heli lahaa iyo issoo dhowaanshaha dalalkaasi arrintan ku saabsan marka kaalinta iyadu waxaa weeye dhexdhexaadnimo iyo suurtagelin in khilaafkaasi uu soo afjarmo qarannimadiisa leh marka qolo nugu dhihi karta qoladii isku dayda inay nugu tiraahdo ama aniga ama qoladaas waa qoladii aanna baranin oona aqooninoo qolyo badanoo hore tahay arrintaasi u suurtoobi weyde marka horta annaga nalooma yeeri karo nalooma yeerin karo noo dal qaran ah inaanu ama kan ama kan dooranno waxa ugu fiican aan samayn karna waxa weyaan dalalka aysu soo dhaweyn haddii kalena aanu annagu khilaafkaasi nama khuseeye waxay dalalka adduunka ku wareegayeen waxay rabe- waxay macnaynayeen mowqifkooda ku aadan eh, eh, webiga niil khilaafka iyaga iyo etoobiya u dhex kaasuuna ku ku dhammaa Eh, waxaanuna nahay dal eh, qaran ah eh, qarannimadiisa ilaashanaya madax bannaan marka annagu dalna uma yeerino uma sheegno qofkay saaxiib la ahaan lahaayeen iyo qofkay colaad eh, ka dhaxayn lahayd annaguna ma- ma yeelayno mana yeelo in annagana sidoo kaleeto naloo sheego marka dee dalkii isagoo aan doonayn inaannu eh, inaannu maaragtay arrimaha dhexdhexaad ka ahaano isagay u taalla annaga mowqifkiyo saas wey saaxiibnimada iyo walaaltinimada ee imaaraadka iyo masar labadaba waa danaynaynaa dhanka iyaga wixii loo baahnaa waa samaynaynaa laakiin dal kale colaadintiis saddexdii sanoo lasoo dhaafay da- ee, mowqifka khaliijka dhexdhexaad baannu ka ahayn Ah, laakiin haddana waa noolahay waana kan waa joognaa Ee, marka welina waa jiraynaa by the way dalalka dhexdhexaadka adduunkaoo dhammi ma aha dal dhaqaalo dhaqaalo weyn leh. dalalka deriska annahoo dhan qaarkood ay noo dhigmaan waa laga yaabaa inay naga maaragtay dhaqaalo fiican yihiin dhexdhexaad weeye maalan ruwanda eh, etoobiya kenya uganda kulligood saaxiib bay leeyihiin qatar saaxiib bay leeyihiin imaaraadka saaxiib bay leeyihiin masar qof u sheega ma jiro innaga waabaa la ogaa aynu tabar darrayn marka dadkii waa nagu sirmayaan waxay u qabaan inaannu meeshii weli joogin laakiin eh, sidaad dareemaysid qarannimadeennii waa soo xoogsanaysaa dowladnimadeennii waa soo maaragtay eh, xididadeeda waa soo adkaanayaan dadka soomaaliyeed way soo ceshanayaan kalsoonidoodii ay maaragtay ku qabeen eh, eh, naftooda iyo dowladdooda iyo qarannimadooda sidaa daraaddeed eh, waa maaragtay ma aynu joogno heer uu qofna nagu khasbi karo inaynu waxaan mabdi'i ahayn oon mustaqbalka fog annaga dan noo ahayn mustaqbal fog dan nooma aha inaannu darar kale kala jirjirsanno ya mustaqbalka fog qof kasta uu- uu garowsan doona haddaysan maanta garowsan inay habboon inaynu ku saxsanayn waa- waa ku deeqan inaannu diina loo baahdo laakiin hadday iy- iyagay ku jirtaa iyagay jirtaa go'aankood dalal kaloo naga waaweynoo naga imkaaniyaad badan ayaa isku dayay inay dhexdhexaadiyaan annagu qayb baan ka nahay Eh, etoobiya keliya ma wado Eh, madaxweynaheenna ayaa markii ugu horreysa soo jeediyey madaxweynaheenna iyo maxaa la yidhahdaa ra-iisul wasaare abina waa isla wadeen waad maqashay inaan annaga iyo etoobiya marar badan isu tagnay labadayada iyo eritrea isu tagnay sidoo kale aan rabnay in jabuuti iyo eh, suudaan iyo waxaas haddii khilaafyo yaryaro jira la dhammeeyo la isu tago in gobolku isu furmo iskaashado oo maaragtay maxaa la yidhahdaa eh, danta d- ummadaha dalalkaas ku nool derisna waana abaal badanna waa u haynaa eh, jabuuti oo dee jabuuti waa dalkii q- qarannimadeeda dowladnimadeedu inay soo noqoto gacanta ugu badan ka geystay maanta waxaa la joogaa sanad guuradii labaatanaad ee ka soo wareegtay markii dib loo asaasay dib loo yegleelay dowladnimada soomaaliya jabuuti way ka dhacday carta sanadkii laba laba kun laba kun iyo labaatan labaatan sano mar dhow waxaa loo dabaaldegi doonaa sanad guurada labaatanaad ee soo dib u dhalashada dowladnimada iyo qarannimada soomaaliya Ee, marka jabuuti saasaan isu nahay ciidamadooda ayaa dalka iyaga ku dhimanayo ee, maaragtay il walaal oo argaxiso nagala dagaalamaya kaalmeynaya marka annaga jabuuti waa isku mid baannahay isku aragti baan nahay jabuuti raalli bay ka tahay hoggaanka hore inay uga jirtaa sidii gobolku isu soo dhowaan lahaa jabuuti waa xarunta igad ururka eh, dalalka geeska afrika mideeya marka jabuuti kama dadaal yara eh, dalalka kale raadinaya in gobolku isu soo dhowaado isu furmo dabcan waxaa jira khilaaf ka dhexeeya eh, eritrea iyo jabuuti khilaafkaasna soomaaliya iyo etoobiyaba waxay isku dayeen iskuna dayayaan welina wadaan in ay in la dhammeeyo oo labadaa dal dib isugu soo dhowaadaan si loo dhammaystiro isfuraanshaha gobolka ee iskaashigiisa
axmed ciiscawad wasiirka arrimaha dabadda dowladda federaalka ayuu kaas ahaa dan kenya markaan fiirino danjiraha soomaaliya u fadhiya dalka kenya mudane maxamuud axmed nuur tasan waxa uu sheegay in safaaradda ay shaqada haki doonto muddo laba toddobaad ah oo bilaabnaysa maalinta talaada ah si looga fogaado faafitaanka cudurka covid nneteen oo keeni kara dhibaato xoog leh islamarkaasna hadda faraban ku haya wadanka kenya ee soomaaliya dariska la safiirka wuxuu dadka soomaaliyeed ee ku nool dalka kenya ugu baaqay inay raacaan tilmaamaha ay dowladda kenya bixinayso ee looga feejignaayo cudurkaasi qoraal ka soo baxay safaaradda ayaa lagu yidhi safaaradda soomaaliya ee dalka kenya iyadoo tixgelinaysa amarada iyo go-aanada ka soo baxay dowladda kenya ee soomaaliya ku aadan cudurada covid nneteen waxa ay hakisay dhammaan shaawlihii farsame ee muddo toddobaad ah loo bedeli karo taasoo bilaabnaysa talaado afar labaatanka bisha maarso ilaa ku eg soddonka bisha maarso sanada labaatan labaatan kulanaysan ayaan leelena saaxiibayaal xulasha wareysada ayaa dhegeysanaysaan radio cadnaha la socotaan qaybi ugu dambeeya barnaamijka ayaan isa soo gaaray waxaa markaan kusoo dhawaataan xubintaad kooxisaha badnada ee kalamaan
war reer kalamaanoo war ma haysaane waxaa la yidhi waa la keenay maa la yidhi ma haddaw soo dhacay ilaahow karoonaha noo keenin mawaalantihin aroo ma cusub yaa masikii hore lee waaye war ma xerkuu soo maray mise dhulka allah u naxariistaa cabdulla raaga wuxuu yidhi hadda ka hor arooya dhankaas maadu kacdaan oraxdu ay u dhacayso oo dhankaas maadu kacdaan ay ka soo dhalahayso dhexdhexaa idintaaga dhulku haydin liqee wareedhaa intaan qaadka la joojin niman aan guriga ka soo bixi jirin ayaa magaalada u soo dhaadhacay markii qaadkii la joojiyey kadibna jid ay maraanay waayeen midaa heesay marka wuxuu yidhi duhurkii qaadka yimaadda intii aan dalbanayna ama daarta dhex joognay dalka waa ka maqnayne goormay dawga xidheen ma dagaallo sokeeyaa ka dilaacay baldaanka aryaadhahan xilliga aadan cadde ay ugu dambayso ogaal oo qaad cunaaya aa maxamed siyaad barre ka joojiye siyeetaya saddexdi jaadki markaasuu yidhi jaad ha laysoo iibiyo markaasaa la yidhi jaadkiba waa la joojiye markaasuu yidhi yaa joojiye markaasaa la yidhi madaxweynaha markaasuu yidhi dee aadan maxaa qaaday war wakhtiga ay sheegayso jaadka la joojiyey ma karoona fayrasaa jiray wareedha beledka warka ma haysaane laba muqayil baa iswaraysatay dabeedna mid baa yidhi adaa doonistiisii waaye badan ku daaloo doolar badan ku lumiyee daraad iyo haddaan shalay midna qaadku soo degin bahalkii darnaa iyo dubaabkii ma kulanteen aryaadhaha xabad idinkoon wareerin waxaan dhihi lahay how cagaarkaa ruuge canka taag ambuulaada kacay maron cagaarkaa ruuge canka taag ambuulaada kacay maron maaho ar abdulowi dhagansoo aana hele hoytiad araasiya ahaa nin caajiisoo cagaaraabo ambuulo kacan tuubima sakarye naga tagmadeeyow shiribka dubaab ha iiga naqanina duf iyo dabaylahag ay ku baxe war hadalkii waa naga waasheenay naga dhegaysta nimanyow baarri waa ilaah ee markuu dunidan beeraayey dhulkan baaxadda le maalintuu dhab u binaynaayey webiyada bulxamo iyo markuu biyaha keenaayey buuro lagu cusleeyiyo markuu bada ku teedaayey cirkana uu bir iyo tiir la'aan boqor ku qaabeeyey khalqigiisa badan iyo markuu keenay bini'aadam ammaanadu badkay leedahaa loo bandhigay uunka dhulkaa baqay cirkaa baydad galay oo ka baaqsadee bogga waxaa u tumay oo dhaqsaba boobay aadmiga dulmigooda oo badan iyo jahligoo biirshay dhaqankooda ayaa baxarka geliyey dhibtaan uma bareereen warniyow eedaan gobayti gobay fayllanagaaddi laakiin may dheega jiray berdigii ku yiil isha baydhaba intuu gun iyo baar baxay aleemuhu ballaarshe bahar saaflaamoodyeyaadheega jari anigana waxaan maqli jiri badbaanaan ku dhacay sidan uga baxaa badbaadaa alle waa adigoos beddela aniguba waxaan maqli jiray baxnaanaadaydii barrow ka sorrayntaydii waa barkuma taalleehe
warwar mahaysina arday raamuduga iyo meeskaa ka gobaysaday wejiga ilaahay miyuu yidhi warana wararnina imtixaana u fadhiista kadibna waxuu ku qoro oqowaa imtixaankii warqaddiiya waxuu dhabarka uga qoray qoraala'aanteedu kama turjumayso inaan jaahil ahay balse waxa maskaxdayda ku jira ayaan waraaqu qaadin war ardaygaas macallimiintii imtixaanka uu soo saxay waxay u soo qoreen inuu dhacay waxayna u sii raaciyeen qoraalka dhiciddaadu iyadoo kama dhigna inaad jaahil tahay laakiin indha adeegaada dartiis waxaan aad u danaynaynaa inaad nala sii joogto sanad war ninkaas waxaa ku fiicneed in golaha wasiirada ra'iisul khayr lagu daro sababtoo ah imtixaan kasta muku dhici laheen warree mudug sheekooyinkan malaha waa looga been abuurtaaye waxaa aad loola yaabay shaybaarka ay isticmaaleen markay waayeen qalabka lagu baaro koronafirus ee ayraboorka gaalkacyo ee ahaa ma kugu wallaahiba ma kugu bilaahiba ma kugu tallaahiba inaada fayruskaas qabin qodha iyo xerdaa iyo iilkaa iyo aaqirka intaad diyaaradda soo saarray ama qandha ku qabatay dadkii la dhaarihayo mid ka mid ahaa waxa uu ku jawaabay war qoodheeyo xeraday xilahay ku dalaaqan oo rajac tumale wejiga ilaahay inaanan kaloora fayrus qabin war nimanyahow ambasador owliyo iyo maxaabiistii laga soo daayey iiraan weli waa ku xayiran yihiinaa la yidhi shiinahana ardaydii weli waa ku xayiran yihiinaa la yidhi labada maalin ee dawladdu tiri hawada waa furan tahana waxaa loogu danaynayaa la yidhi diyaaradda imaaraadka u socotay puntland iyo tan etoobiya oo hargeysa u socotay dadka iiraan iyo shiinaha ku xayiranna loogama faa'iideyn war laba maalin oo kalea loo fasixi doonaa u malaya war tobanka milyan oo hay-adda caafimaadka adduunka noo ballan qaaday ilaa ayna soo gaarto wax hawada la furaayo ma jiraan warwaraysan niihu jeesan hungurleybahayna un hayraad udurba ka aalanay hiliqhiliq lacagtu toddobaatan milyan bay ahaydee lixdankii kale xaggeed geys war wasaaradda caafimaadku waxay hawada u xidhayso ma lacag raayis bacdow difaac baa malaynaye war dawladdeenna ayadaa qaras ku bixisay shan milyan oo lacag ay ugu deeqday koronafirus intii ka dhammaanaysana meel kasta waa xirnaanaysaa haddii la rabana dhagaxaan waa la dalba war shanta milyan oo dawladdu ku deeqday xataa shaqaalaha caafimaadka ma gaarin hayehe fawsiya maa dhex u fadhiisatay amaaba ballantii looga baxay wasiirka caafimaadkuna waxay tidhi waxaan baadigob ugu jirnaa dadkii diyaaradda la saarnaa hal kin inay koronaha laga helay xataa gobollada dalka ayaan ka baaraynaa ay tidhi war ilaa hadda ninkii la sheegayo maba la arkinba araada cudurna waa soo arki jirna abaarna waa soo arki jirna fayraska aadnoo bumbunnaysi maxaas ahayne wargoyow waxa dhan ay kuu sheegayaan maraqa sigaarada uroona iska cab waraadaa war ma haysaane koronafirus soomaaliya waa ka cabtay wuxuu yidhi adduunyada waddankii kaleo layga sheego argagax baa ka dhaca waa la kala xirmaa dadku isma salaamaan isumana yimaadeen soomaaliya waxa iska beddela waa la waayey way isu imaanayaan way isi salaamayaan habay isi siinayaan waxbay wada cunayaan marka waxaan ka baqayaa haddii aan tago inaan ku dhex dhintaba ayaga sababtaa laguma dhex noolaa karo waa cunsuriyiin miyuu yidhi waa musuq maasuq badan yihiin miyuu yidhi dad balaayiyi dagaal ka soo daalay ayuu rabaa inuu ku dhex noolaado oo awal isagu ma waalnaa wixii qaraxaan soo marna miyuu noogu darsami rabe aniga karoonaa aad sheegsheegaysi waxaan rabi lahay qaraxii saabi in isku dhex darsaamas buubo alxaasil soomaaliya karoona kalsooni darru ka sheegtaye ha xamanina daaya aryadhaha war ma haysiina waxaa la yidhi karoonaha waa lagu qaraabtaa waxaana la ogaada dadka qaraxii soobe ku dhintay inay karoono qabeen war duqiyow si kale u qaraaba mootada ha nabine war war ma haysiina etoobiya waxay tidhi soomaaliya waa naga raaligelisay codkii ay masar ku taageertay markii laga hadlayay arrinta hubiga niil wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya cawadna wuxuu yidhi dhexdhexaad ayaan ka nahay arrinta masar iyo etoobiya waraa horta dawladdeennu waa ilbax codkana cidday rabtay siinaysaa kadibna waa raalligelinaysaa ciddii ka cadhoota laakiin marka hore fudayd kaa joojido meesha codka siinaysaa ka fiirsato warnimiya war mahaytan xildhibaanadii iyo wasiiradii koonfur galbeed seedi oo haqanagaa maqan haqanagaa maqan wallaahi aan noo untimin wax nala siiyey lahaayeen lafta gareemadigaan sila ahay hadhow ada jaali alwaeri may aray gogolii fidsanaaytay soortii xildhibaanla ka'amay walduub ya eri laakiin wasiiri iyo madawiine ku-xigeen iyo guddoomiyaal degmi ii ya ku dherigaasana nabadiin galanta iinfadheeda weeri armadeeyo war ma haysati xildhibaanadii u tegay madaxweyne qoorqoor waxay dhaheen naga raalli ahow madaxweyne mugga hore waa kaa qaldanayn haddaanna waa ku raalligelihaynaa mug dambana u naqamayna inaan kaa soo hor jeesanne raalligaa jinno
aadin la aadin mayngar waay war xildhibaanadu indhahooda kama maanyara meel macallin maxamuud ka tegay maxaa u yaalla allow horaa waxaa loo yidhi meel libaax soo gali lama joogays lama joogayse waranu waxaan la yaaba cabdiraxmaan cabdishakuur mucaaradkii baa ka wareeray suu u waday wuxuu yidhi kuwa lafta garan ka dacwoonaya oo dhahaya xaq baa nooga maqan waa ka gardaran yihiin xildhibaanada lafta garanna inta sharciga ahayd buu keenuu yidhi beesha hawiyena waxba kama maqnuu yidhi marka waxaan la yaabay cidda u eedaynhayo iyo cidda u daafacahayo war qoraalkaada wada fahmina waxaa ku qarsoonayd anigii lafta garan doorashadiisa ka soo hor jeedana waa ka qaldanaa mudane madawiine cabdiraxmaan cabdishakuur fadlan wasiirsi madaxweyne lafta garen anigu waxaan kula talina hadduu wasiir siinayo cabdiraxmaan cabdishakuur facebookaa ka xidho warnimaya war ma haystaan cali saciid fiqi danjirihii midooda yurub ee soomaaliya wuxuu ka mid noqday xildhibaanada koonfur galbeed xantaa nabad ee nolol ka helayna waxay sheegaysaa guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed inuu noqon doono runku suga haddee warwar ma haysaane hogaamiyaha jarmalka ankara maadka gabadha la dhihi jiray dhimatay waryaa cabdiraxmaan ku maqleen warka naga dhegayso waa la karantiile markii looga shakiyey coronavirus yalnay soomaaliya timaada si aan uga daaweyno sanjabil iyo malaba iskugu dare waryaa quulle iyo cib maa la siiyo maado qamari iyo lees ma iskugu daraano oo maxogyo waanbe maa la siiyo war bukuri ayoonay saarsaar gala marsiyo gooyo ha loo keeno maraq sagaar ha siiye waryaa maa madaxaydaad loo kariyo waryaa waxaasi daawo maanaad sheegaysaane ordaha nagala taga talaxumada waryaada waxaas daawamiina saddex ber hala raxadeeyo saddex ber hala raxadeeyo aro kala jooga aro kala jooga aro kala jooga
nagataga karoona haydin ka cabsadee
waa maase yahayn saaxaabada xunta kalamaan intaan ka bixin haddaan eegno markaan dhacdooyin xaraam badan oo ka dhaca qeybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe iyo gobolkana galgaduud waxaan ka hormarayaa gobolka shabeellaha dhexe si gaara degmada warsheekh oo xalay kufsi wadaraad loo geystay qof ka mid a ee dad safar ku ahaa gudaha degmada warsheekh ee gobolka shabeellaha dhexe ee maamulka hirshabeelle kufsigan waxaa geystay sida warar kala duwan lagu soo gaarayaan askar ka mid ah ciidamada dowladda federaalka soomaaliya kuna sugan degmadaasi waxaa lai sheegay in kufsigan gabdha loo geystay ay safar ahayd islamarkaasna ay saareen gaari caasiyo ah oo u soo jeeda qeybo ka mid gobolada dhexe ee soomaaliya waxaa lasoo warinayaa in kufsiga kadib ay goobta iskaga baxsadeen askartii kufsigaasi ka dambeysay islamarkaasna howlgal ay sameeyeen ciidamada kale oo ka tirsan askartan kufsiga geystay ay soo qabteen islamarkaasna hadda ay ku xiran yihiin askartii dembigaasi geysatay magaalada warshiq ee gobolka shabeellaha dhexe maamulka degmada warshiq ee gobolka shabeellaha dhexe oon la hadlayn waxay qaarkood noo sheegeen in askartan loo gudbi doono muqdisho si loo maxkamadeeyo waxaa sidoo kale lasoo warinayaa in gabadha dhibkan uu ka dhacay caawe ay ku sugan tahay magaalada warshiq ee gobolka shabeellaha dhexe halkaasoo hadda xaaladda caafimaad lagula tacaalayo waxaa sidoo kale maamulka deegaankan ii sheegay in dhibaato xoog leh arrintan ay tahay saameyn xoogna ay ku yeelan doonto dadka kusoo safraya ee wadada ee soo aada gobolada dhexe oo qeybo ka mida ay usoo maraan magaalada warshiqee gobolka shabeellaha dhexe ee maamulka hirshabeelle ilaa hadda ehelkeeda dadkan dhibku ku dhacay numa aysan suurtagelin in qadka teleefoonka aan kula hadno balse saaxiibayaal waxaan ku samayn doonaa dabagal xoogan si arrintaasi aan xaqiiq rasmiga ugu helno si la mida ee degmada balanbale ee gobolkan galguduud waxaa xalay ayadana ka dhacay ee kufsi loo geystay ee mid ka mid ah ee gabdhaha kula deegaankaasi waxaana geystay ee afar qof oo sida warar kala duwan ay nagu soo gaarayaan waxaana dadka kufsigan geystay ay yihiin ayaguna askar ka mid ah ciidanka booliiska ee ku sugan deegaankaasi mas-uuliyiinta deegaankaasi waxay ka gaabsadeen inay ka hadlan arrintaani waxayna sheegeen in dhibkaasi uu jiro balse ay ilaa hadda ayagoo baaritaan ay wadaan balse warar madaxa bannaan oo radio caada ka hesha dadka degmada balanballe ee galgaduud waxay kusoo warramayaan in dadka la koofsaday ee dumarka ay afar gaarayaan ilaa haddana aysan jirin cid arrintaasi loo soo qabsay maamulka deegaankaasi waxay sidoo kale ay sheegeen in ay ku raajoogaan dad fal noocaas oo lagu tahmayo wixii waraa ka soo kordhina wararkeenna iyo barnaamijka dambeeso socda ayaan idinkugu soo gudbi doonaa saaxiibayaal barnaamijka intaas shicaaga ku dhan yahay waxaan kaga tagay heestii bilogo barnaamijka aan idin ballan qaaday nabadgelyo saaxiibayaal
yakhyaama masaqiira jalinba sadbursiya ma eexba siyaasadii ma beenba masiriyo khiyaama masaqiira jalinba sadbursiya ma eexba bulshada saboolka ka caruurta sahayba ma sugaana maaniyo durbaamba durbaamba ma bulshada saboolka ka caruurta sahayba masugaana maaniyo sacabiya durbaamba durbaamba masalan kafuurba markii lagu sanuugana saltanada saltanada kudirirba masalan kafuurba markii lagu sanuugana saltanada saltanada kudirirba dadkaago sagaal qaday masibraar ka dhaansa macan sidigta maala adiguna sidaadaba gaajada la seexa adiguna sidaadaba gaajada la seexa dadkaago sagaal qaday masibraar ka dhaansa macan sidigta maala adiguna sidaadaba gaajada la seexa adiguna sidaadaba gaajada la seexa ma sidaad doonta yeelba ma sinaanta diido sanka kibir sanka kibir sanka kibir la taagba masidaad doonta yeelba masinaanta diido sanka kibir sanka kibir sanka kibir la taagba ma tobaniyo sideed gobol usahdima u yeelo midba caalam dulsaarba ma tobaniyo sideed gobol usahdima u yeelo midba caalam dulsaarba ogeeye dhalashada siji qura ka wada yimid si kala fogeeba masokeeye dhalashada siji qura ka wada yimid si kala fogeeba siyaasadii maxay tahay maxay tahay siyaasadii maxay tahay siyaasadii maxay tahay maxay tahay siyaasadii maxay tahay maya maya sida malahan siyaasadii sida malahan si kaloo ka duwan weye maya maya sida malahan siyaasadii sida malahan si kaloo ka duwan weye حتى الدائم فوضم طي اتكسرت وانا بيه حتى الدائم فوضم طي اتكسرت وانا بيه نبضولا سوغوي سنانيا غرسوروي سبولي ملاتيروي نبضولا سوغوي
inaan iyagana soro weeye saboolnimo la diri weeye dhaqaalaha sarkowa weeye qorshaqa xaqani weeye saraaciya wax soo saarka suuqa caaluda weeye weeye sharciya wax soo saarka sugu caanka weeye weeye sun qabiilka duruu weeye safiixuma ka noqow weeye soomaalida midee weeye samafalaya weeye samafalaya weeye weeye sun qabiilka duruu weeye safiixuma ka noqow weeye soomaalida midee weeye samafalaya weeye samafalaya weeye sharcigana ku socowe seeteejalya weeye aqoon sare ugaad weeye samiriya dulqaad qaad weeye sharcigana ku soco weeye seeseejalya weeye aqoon sare uqaad weeye siyaasad sidaa weeye siyaasad sidaa weeye siyaasadii sidaa weeye siyaasadii sidaa weeye